ninkan oo horey u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kenya islamarkaana laga soo doorto deegaanada soomaalida ee xoogga ku haysato dowladda kenya ayaa waxa uu tilmaamay musuqa iyo wax isdabamarinta ka dhex jira laamaha dowladda kenya waxaana uu tilmaamay musuq maasuqa ka dhex jira laamaha dowladda kenya uu ka halis badan yahay cunaysyada ay ka wajahayaan dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu intaasii raaciyey in kiisaska la xidhiira arrimaha dhulka uu yahay musuq maasuqa ugu daran ee ka dhex jira laamaha kala duwan ee dowladda kenya dowladda kenya ayaa waxaa lagu tiriyaa dowladaha ugu musuqa badan ee afrika iyadoona marar kala duwan warbixinno ka soo baxay hay-adaha wax ka qora arrimaha musuq maasuqa ay kenya ku dareen dowladaha ugu badan ee uu ku dhex baahay musuq maasuqa iyo wax isdabamarinta waxaana warka ka soo yeeray ducaaleh uu ka markhaati kacaya heerka uu gaarsiisan yahay musuq maasuqa dilooday xukuumadda nairobi